wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa dhowaan soo saartay go-aan lagu jaangeynayo khidmadda bilaha ah ee iskuulada kaasoo lagu dhimay kaasoo laga dhimay bulshada dugsiga hoose ayaa laga dhigay qiimo dhan lix doolar halka dugsiga dhexe laga dhigay sideed doolar dugsiga sare ayaa isagana laga dhigay qiimo dhan labiyo toban doolar haddaba qaar ka mid ah maamulayaasha iskuulada ku yaala degmada kismaayo ayaa si weyn usoo dhaweeyey dhimista kharashaadka iskuulka iyagoo sheegay inay aqbaleen go-aanka kasoo baxay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka jubbaland aad baa umahadsan tahay insha allahu tacaala go-aankaas waa go-aan fiican looguna danaynayo bulshada iyadoo culayso fara badan ay iska jiraan insha allah waana qiimeyntiisii iyo hawshiisii baan ku jirnaa isaga naftiis inuu maaragtay iskuulkii uusan dhib usoo jiidin iyo inuu khayr maaragtay faa'iido usoo jiidayo labadaba iyo inuu iskuulkii maaragtay uu siduu ahaa uu ku socon karo ayaa muhiim ah marka qiimeyntii ayaan u fadhina haddaan nahay maamulka iskuulka khaalid bin waliid waana soo dhaweynay go-aanka wasaaradda ay maaragtay qiimaha ay ku dhimaysay dhammaantanada waxaan u adeegaynay bulshada iskuul walba oo ku yaala magaalada kismaayo hadda annaga mithaal khaalid bin waliid arday waxaan haynaa free ah oo ilaa saddex boqol oo arday ah oo marka hore wax lacaga laga qaadaynin marka insha allahu tanna waxay ka mid tahay bulshadii iyo maaragtay udanayntii waana qiimeyntii baan ku jirna insha allah hadduu la yidhaahdo si aysan iskuulaadkii iyo maaragtay ayaga laftoo caqabad ugu imaanin ayaan insha allah ka taxadaraynaa waanu ku mahadsan yahay wasiirka waanu ku soo dhaweynaynaa insha allah hadduu la yidhaahdo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد مقعي وحال إرادة إبراهيم علي محمد وحنا إمامنا إسكول كروبتا رون أهانتي قوانك سوزارة أي سو سارتي wuxuu ahaa go-aan tashi badan ay kasoo samaysay oo iskuullada in badan kala tashanaysay oo barnaamijkaas barnaamij wuxuu ahaa aan hore u ogeyn haddana khidmaddaa la dhimay muxuu ahaa waa mid faa'iido u leh muxuu ahaa ardada soomaaliyeed ee dhammaan iyo waalidiinta oo muddo badan la soo daala dhacayay dhibaatada muxuu ahaa ardadooda iyo bixinta qarashaadka marka barnaamijkaas waan soo dhoweynay ka iskuul ahaan waana qaadanay